أشرف المرسلين سيدنا أبو اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب نفقة الرجل على أهله wuxuu baabaysan yahay nafaqada uu rajulku ama ninku nafaqaynayo qoyskiisa iyo ehelkiisa bal waxaa xukunkeedu yahay oo xagga xuma waxyaalaha kaba ratibmaya ee ajri ama dee iyo ajri la-aanba wixii adigu kuba tacalluqsanaa jaanibkaa weeye waa dee zawjadiisii iyo awlaaddiisii wixii uu ku masruufayay baltaa waxyaalihii kuba yimi jaanib tarqiib ayay noqon doontaa iyo xadii dee jaanibna waxyaalaha kuba yimi waa dee caddaynta la caddaynayo khaasatan haddii ixtisaab jiro inay sadaqo ama ajri uu ka helayo hawaabib taa baabkeedii weeye xadaثna xajaaج qaala xadaثna xamed bnu زaydi can أyuba can abi qilaabata can abi asmaaءa can hawbaana can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaal alxajaajkan kolley marar kala duwana horaynu soo maray sheekhan bukhaari xajaaj ibnu minhaalna waa la yidhaha alanmaadi asulami xajaaj ibnu minhaal oo de waa sheekhadii bukhaari ayuu kaba mid yahay abu qilaaba cabdillaahi bni zayd iyo abu asmaa camr ibnu marsad iyo qolooyinkaasna iyadna waynoo horeeyeen ayubu sakhtiyaan iyo haddaba iyaguma lasan waxu kala warinayaana waynoo horeeyeen wuxuu ihi markaa can thawbaana can inabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala anahu qaal ina min afdali diinaari anfaqahu اrajulu calى ciyaalih bal waa jumlo sa ii taala aniga nusqadaydan waa cibaarada nuskadaydan baan leeyiyo jumlada kolley waa jumlada naaqisa marka la eego sana igu taalo oo lafdiga i yaalla ayaa ah ina min afdali dinaarin anfaqahu rajulu calaa ciyaalih dee waxaa markaas oo kale maka halkan jumladani ma dhamma oo labadeedii juz ee waxa weeyaan oo imika dee mubtadiya khabarkii mubtadi muakharkaabaa meesha kaba maqan fadlulaahi samed kolley matiga isallama adbacaysan isaga laftigiisu wuxuu ahaa afdal inadan iyo lamay socon mintan tabciidige afdalu dinaarin yunfiquhu rajulu diinaarun anfaqahu calaa ciyaalih kolley muslimna saxiixiisa waa lafdiga xadiidkan waa wariye kuba sugan kitaabu zakaat kuba sugan nuso kale oo kitaabka nusakdiisa ka mida iyada ina iyaday la socotiya min afdal ayay jumladu laakiin haddana dhammayd oo lafdigu wuxua ina min afdali dinaarin anfaqahu rajulu dinaarun anfaqahu calaa ciyaali markaa bal waxaan leehay nuso anugu aan haysto ayaa waxaa ka dhacay horta waa tan haysto imika dee tan iyada waan eegayo way dhan tahayba kollay lafdiga muslim oo kale ay kuba timi tan loo badan yahay imika ma xusuusni waxaa ka dhacay un aniga dinaaru laftisaas ah oo dee jumladii baa dee tanaaqis noqoteen bal markaa sida taamkaan ku laqbaynayaano inadiina iska wadanayeen ina min afdali dinaarin dinaarka ugu fadli badan waxaa kaba mid ah oo anfaqahu rajulu nin bixiyo oo uu la baxo dinaarun anfaqahu calaa ciyaalih oo imika min afdali dinaarin anfaqahu rajulu calaa ciyaali saas maabay jumladeedu noqotay waa dinaarun anfaqahu calaa ciyaali dinaar uu ku bixiyey oo uu ku masruufay qoyskii ciyaalkiisi waa dadkii dee uu isagu nafaqaynayey zawjadii ciyaalkii bay ka mid noqon caruurtiisii ciyaalkii bay ka mid noqon dadkii uu nafaqaynayay waalidkii ciddii uu nafaqaynayaana waa soo gelayaane bal kaas baa kuwa ugu fadli badan ka mida ama ugu fadli badan sida lafdiga muslim iyo nusqooyinka qaarkood kuba sugan iyo wa dinaarun dinaar kolley wa dinaarin baa i xarakaysan dee xarako noqonaysana maaha saas wa dinaarun iyo dinaar anfaqahu ku bixiyey calaa asxaabihi uu ku nafaqeeyey dadkii rufaqadiisii asxaabtiisaa fii sabiilillaahi waa iyadoo dee ay jihaad ku jiraan liiclaa'i kelimatillaahi dadkii la socday rafiiq ay ahaayeen dee wuxuu ku nafaqeeyey iyo wa diinaarun diinaar anfaqahu uu ku bixiye oo ku nafaqeeyey calaa daabatihi waa faraskiisii raaxiladiisii ama dee adaadii kale wixii kale wasiiladii kale halkoodii maanta gashay ee uu isagu waxa weeyaan dee isaga wasiiladiisii ahayd uu raacayay haddaba taasuu kuba bixiyey fii sabiili illaahi oo xadiidku waa intan buu inooguba dhan yahay kalaamka abuqilaabana waa inoo dambeeyaay haddee nafaqadan la bixinayo wax lala baxayo haddii ilaahay daraadii loola baxo horta ajrigeedu aada iyo aad buu u wen yahay sawaabkeedu waa badan yahay awjuhda haddaba iyo masaarifta wax lagu bixiyaana dee way tacadudeen oo way badan yihiin xadiidka ta inoogu suganna waxa ugu ahamsan ugu fadli badan bal inta haddaan minta zaa'ida kaba dhigno waayo riwaayaadka kaleba kuma sugno oo saa dee muslim iyo afdalu diinaarin unbaaba kuba sugana min tabciidii ma jirteen oo riwaayaadka kale kuma sugnaan leeyahay halkan haba jirtee waxyaala meelaha adigu wax lagu bixiyo ee ajriga leh haddii ixtisaab jiro ruuxu amarkii waajibkii ku saarnaa rid buu leeyahay imtihaal lula kaalayo niyadiisa taasoo niyo khayr baa meeshii iyo niyadde wax gudasho ama waajib gudashadii iyo ama taas baaba jirta oo ikhlaas iyo meeshii ayaa meeshii taalla waxaa ugu mudan diinaarkan uu ku bixinayo dadka nafaqadoodu waajibka ku tahy caruurtiisii zawjadiisii diinaarka oo xataa wixii uu ku bixinayay fii sabiili illaahi oo nafaqada fii sabiili llaahi ay bisabci miati dicfin ay tahay ee taasi isaga iyo dad badan bay kaba dhaxaysaa laakiin qoyskiisa nafaqadoodu isagay si gaara u saarantahay waa waajib isaga ku khaaso ku gooniya waa waajib aanay dad kale meeshiisa gelahayn oonay gudanahayn marka iyada ayaa kaba mudnaanaysa oo ka horeynaysa oo kaba fadli badnaanaysa waa xadiidka ta inooguba sugan dee sadaqo inay tahay ajri sadaqo laga helayana horeynuu soo marray waana inoo dambaysaa waayo baabbaa inoo horeeyey halkii mamaaligtiiyo markii aan sooba haynay kollay kitaabka dee qaybihiisii horean soo haynay xadiid kolley boqol iyo dhowr iyo sagaashan buu tegaya uu dhigtay nafaqada rajulku ehelkiisaiyo addoonkiisa ku nafaqaynaya sadaqo weeye cunwaanka intuu dhigto axaadiida qaarkood oo baliba kuwan mid ka mid yahay ayuu halkaa ku soo arooriyo inoo horeysay baabkaas ee haddaba bal waxa weeye waa in taas ajriga iyo hawaabka badan bay leedahay abuqilaaba arrintan dee kolley dadka waabaa dhici karta wixii u degdegayey fahamkana usoo degdegayey nafaqada fii sabiil llahi wax lagu nafaqaynayay inaanay dee u dhigmahaynba nafaqadan uu qoyskiisa ruuxu siinayaa ixtisaab hadduu jiro marka xagga marka la eego san iyadu ay u horeyso ay ugaba horeyso isagoo inoo tilmaamayay wuxuu uhi qaala abu qilaabata waa taabicigan cabdullaahi bnu zayd wabada'a bilciyaali rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkan ciyaalkiibuu ku horreysiiyey oo xaggii nafaqada iyo waxbixinta oo horreysiintana de waa mudnaan bay leedahay wa ayu rajulin markaa isagii baa le waxaa dee horreysiinta keenaya mudnaanta keenaya isagoo sheegaya wa ayu rajulin bal ninkee ayaa acdamu weyn ajran xagga ajriga min rajuli nin uga ajri badan yunfiqu nafaqaynaya calaa ciyaalin ciyaal sigaarin yaryar hodee iyagu aan waxay qabsan karaanba jirin xataa yugniyahum allahu caza wajala ilaa ilaahay kaafeeyo dee iyagu kasabkoodii iyo quwadoodiiyo intay waaweynaadaan taa kuba kaafeeyo dadkaa aan waxbaba qabsan karin wuxuu dee isagana ehelkiisii ah nafaqadooda ay waajibka ku tahay cid kale aanay halkiisa gelahayn oo cid kale dee nafaqadoodu ma saarnee bal ruuxa wax ku dee intuu u shaqaysta ama xoolihiisii ku nafaqaynaya yaa ka ajri weyn buu leeyahay cid ka ajri weyne ma jirto haddii ixtisaab jiro bal markaa iyadayn xadiidka ta sidaan soo sheegnay ciyaalku zawjadii aqaaribtii adiguba waa inoo shamlinayaa oo ciyaalkii waa cid alle ciddii uu nafaqaynaya nafaqadoodu saarnay taas buu inoo shamlinayaa gees kale horta marka la eego ruux hadduu nafaqadii laba yimaado oo wixii bixiyo xataa niyo dee khayr iyo ixtisaabyaani ku jirinbe wixii saarnaa ee dimadiisa saarnaayo xagga nafaqadii way kaba dhacayaan waajibkii ruux gutay buu noqonaya laakiin ajrigan iyo hawaabkan ruuxu hadduu qurbo ile iyo waxbaa lagu saaray waajibkan baa ku saaran ilaah baa ku amray niyadaas iyaday ku jirto uu laba yimaado dee qurbo iyo daacay noqonaysaa xataa wax ee isaga xabdigiisa oo ku sugnaata zawjadiis iyo taasba haba ahaato oo qurba iyo niyo daacay noqonoo dee lagaba ajri siiyo bal markaa dee waajibkan gudashadiisa iyo isku adkeyntii la iskuba adkeynayay iyo fadliga uu leeyahay iyo taas baa inooguba sugan xaggan kalena dee wixii soo raacayayba dinaarka uu ama nafaqo uun fii sabiili illaahi ama ha noqoto asxaabtiisa ha ku bixiyo wasiiladiisii ha kuba bixiyo silaaxiisii wixii kale naftiisii waxyaalahaasoo dhammina waa kuwa fadliga badan leh xadaثna xajaaج qala xadaثna شhucbaة qaal akhbaranii caliي bnu haabiti qaala samictu cabdالlahi bna yaزiid yuxadiث can abi mascuudi الbadriyi can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaal anhu qaal bal xagga sanadka kollay cidii maka inoo cusubi ma jirto cabdالlahi bnu yaزiidna waa صaxaabi yar weeye صaxaabi ka weyn kasii warinayo laba صaxaabi baa xadiidka inoogu sugan xajaajna waa ninkii marka dhaweyd ba sanadkii hore inoogu sugnaa xajaaj ibnu minhaal weeye maanta xajaaj shuc buu ka warinayaa waxaana jirta laba ninoo labadaba xajaaj laydhaa shucbo ka wada wariya mid waa xajaaj ibnu minhaalkan aan hayno midna waa xajaaj ibnu moxamed almisisi labadaasba weeye labadooduba shucbo way ka wada wariyaan labadooduna kutubtan bukhaari way ku sugan tahay waxay ku kala duwan yihiinba walow labadaba eg hadda labadoodu xajaaj ibnu minhaal iyo xajaaj ibnu moxamed labaduba shucbo waxbay ka wariyaan way la kulmaan saxaabtoodii bay ka mid yihiin waa laba ninood ee tobaneeye sanood kale geeri horeeya ninka horena xajaaj ibnu moxamedna laba boqol iyo lixdii meelahaasuu dhintay bukhaari markaa waa soo gaadhay aanu dee laba kulminba ha yaraado toban jir iyo meelaha aado ama wax de adugu intaasu taqriibanna waa ama waxa weeyaan ka kalna kana boqol iyo lix iyo tobankii ama toddobiyo tobankii hijiradun buu dhintay laakiin de waana kanoo kol hadduu shucbana uu yahay xajaajna la idlaaqa labadoodiiba waa ixtimaalayaani kitaabkeennan iyo kitaabka bukhaariya de waxaan ku kala saaraynaa waxa weeyaan xajaaj ibnu minhaalkan aan hayno bukhaari waasida-la-aan waa sheekhiisi ayuu kaga wariyaa ama xajaaj ibnu moxamed oo isaga xagga marka la eego shucbana ay wadaagsadeen xagga riwaayada canshuub bukhaari wax kamuu maqlin markaa waasiduu kaga wariyaa marka xajaajku haddii uu bilaa waasida yahay oo uu toos bukhaari ugaba warinayo waa xajaaj ibnu minhaalun shucbana uu kasii warinayo xajaaj ibnu moxamed ma noqonayo waa xajaaj ibnu minhaalun ama haddii uu dee sheekha sheekhiisa yahay oo kale marka dee way imanaysaa xajaaj ibnu moxamed oo bal waa inta aan leenahay kolleyna waa faa'iido xaafid ibnu xajar inoo faa'iideeyo oo waxa weeyaan isagu kolley waa meel mujalladka afraad kaba mida ayuu yidhaha iyaday waxyaalahan yimaadeen bukhaari xajaaj ibnu minhaalna waa ka wariyey xajaaj ibnu moxamedna waa siduu kaga wariyey riwaayo ay shucbo wax ka wariyeenna way wadaagsadeen laakiin ibnu minhaal bukhaari waa ka maqlay ibnu moxamedna kamuu maqlin marka hadduu ninku sheekh bukhaari yahay shucbana uu ka warinayo waa ibnu minhaalo ma noqonayo ibnu moxamed ma noqonayo bal taabo marka wuxuu yihi can abi mascuudin albadriyi can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaal anahu qaal man anfaqa ruuxa bixiya nafaqata nafaqo calaa ahlih ehelkiisi waa qoyskiisii waa caruurtiisii waa haweenaydiisii waa ciddii kale ciyaalkiisa ama dadka uu nafaqaynaya sida waalidkii oo kale mana anfaqa nafaqatan calaa ahlih walxalowa isagu yaxtasibuhaa uu tirsanayu dee ajridoon yahay ilaahay adigu dhowaati ilaah baa waajibkan ku saaray gudo ajri iyo taas oo kale dee kani waaba shay ruuxa waajibkuba ahaa iyo saarnaaye shay mubaaxa oon inayn marka horeba qurbo ahayn baa niyadani hadday soo gasho ay cibaado kaba dhigtahay ixtisaab jira meeshii macnaa dalab ajri iyo dalab sawaab iyo qasi qurba meeshii uu jiro oo qasi qurba halkan waxaabay noqonaysaa xukumkii shareicada u hogaansan imtihaalu xukmi sharci wey shareicadii baa tan fartay waajib ka dhigtay ruuxa saartay taas fuli oo ku dhaqman oo ku camal fale taas baabay dee noqonoo waa niyo caamaaba iskaba noqonaysaa fa kaanat lahu waxay u noqonaysaa nafaqadaasi sadaqatan sadaqo macnaa ajrigii sadaqo iyo xoolo uu la baxay uu ka heli lahaa ayuu qoyskiisana deeg waa nafaqadan saaran isaga ee waajibka kuba ayuu kaba helaya haddii ixtisaab jiro haddii meeshii mafhuumka xadiidku aan ixtisaab jirin oo ruuxu dee nafaqo saaran ayaaba xataa waaba isaga naftiisi taa haduu doonooyin ma doonayo inuu nafaqeeyo aduu bal nafaqo saarnayd buu bixiyey ixtisaabkan iyo qurbo qasadkeed iyo imtisaalkii xubniga sharciga ee niyadiisa may ahayn waajibkii uu ka dhacaya waajibkii meesha saarnaa uu ka dhacaya laakiin dee waxa weeyaan udimadiisu way ka beri noqonaysaa nafaqadii waajibkaayd oo looma raacayo dee fi dunya walaakhira laakiin ajrigii halkan sadaqanimada ayuunbaa ka hadhaya oo ka lumaya oo dee au isagu iska baabiinayaaye nafaqadii xataa hadduu isagoo dee ikraah lagaga qaaday dimadiisi way ka beri noqonaysaa kole dee wixii uu bixiyey oo nafaqadii ama waxa weeyaan uu bixiyey dimadiisi nafaqadii waajibkeedi way kaga beri noqonaysaa laakiin ixtisaabkii marka la waayo ajriga sadaqo ayaa iyada aan halkan waxa weeyaan jirahaynba wey bal markaa tani waa xasi iyo boorin la isku boorinayo kol hadday sadaqo kuu noqonayso adigu haddaba nafaqada adiga bal adiga kula intifaacayaba oo dee adigay faa'iido kuu tahay dadkaagii ood waxsiiso ku noolaado ku intifaacayo waxyaalaha caynkaasi waaba adigana faa'iidada ayay haddana dee ixtisaab markuu yimaado ajrigan iyo sadaqadanu kaba helayaan xadaثana hishaam bnu camaarin qaala xadaثana اlwaliid waa waliid ibnu muslime قال xdثna أbو رافع إسماعيل بن رافع قال xdثna محمد بن المنkدر عن جابر قال قال رجل yا رsuuل الله bal snadka oley وليد بن مسلم iyo هiشhام بن cmاr iyo dee kole waa dad aad u mashهuura ruwaadii dadkood dee macruufkaydna kaba mid aan filayana kitaabka inay noogu horeyen horta weliid waan hubaay dee هiشham baan hubin eh maxamed ibn munkadir iyo jaabirna dee waynu soo maray marar soo marayba waxa weye ninkan aburaafic waa nin ansaara reer madiinaa markii dambe basro degay magaciisana waa kan ismaaciil ibnu raafic aburaaficna waa la yidhaahaa bal waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mida xaafid ibnu xajarna uu kaba cabiro xifdigiisu inuu daciif yahay maha cadaaladiisiiyo taa wax kama sheegayo daciif lxifdi buu kaba cabiraa xifdigiisa iyo waxqabashadiisa ayaa dacfi ku jira ama daciifa kolley aladab lmufradka waa kitaabkeenan iyo kitaabka tirmidiya ibnu maaja waa inta uu kuba sugan yahay laakiin xadiidkan isagoon isagu kuba jirin oo duruq kale uu inoo leeyahay ayuu inooga yimi bal ziyaado yaroo aan halkan ku arki doono un mooyaane waxa kale axaadiid kale oo dee macnihiisa loo shawaahidiisao dacfigan xifdiga ee kuba sugan ninkan ismaaciil ibnu raafic wixii kaba imanayay uu meesha kagaba baxayo xadiidku uu ku quwoobayo ama waxa weeyaan uu noqonayo mid la xoog yeelo ama laba saxiix yeelo ayaa jirta ayaan leenahay ee in yaroo ziyaadaa jirtoon ku arki doono marka wuxuu uhi jaabir ibnu cabdillaahi qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul allahi cindii agtayda waxaa ku sugan diinaarun diinaar diinaar baan haystaa diinaarkuna oo lacagtii dahabka ay isticmaali jireen qaala wuxuu yihi anfiqu calaa nafsika de kol hadaa waxaad haysataaba diinaar yahay wax adiga ku dhaafsan maahee naftaada ku horreysi iyo naftaada ku nafaqee qaala cindii aakharu mid kale ayaa mid labaadna waan haystaa faqaala wuxuu yihi anfiqu calaa khaadimika khaadimkaaga khadimku mudakerkiiyo muanaskaba uu ku dhacaa dee dadka addoomaha ah ee uu ruuxu lahaa ee uga shaqaynayay inay ujro iyo wax la siinayay maba jirto iyagiiba mamluuka ah la leeyahay laakiin nafaqadooday ruuxa ku lahaayeen watii aynu soo marrayno dee waxaa xidhanaysaana u xidha waxaa cunaysaana wax ka siiya waxyagoo ku cuslaadana ha ku kalifina haddii ha ku kaliftaana u kaalmeeya xadiidkii ahaa taasna waa inoo horreeyey haddaba khaadimkaaga aw qaala calaa waladika waa shak dee waladkaaga kolley dee waladkii iyo khaadimkii iyo wixina way soo wada aroreen ma zawjadiya qaala wuxu uhi cindii aakharu mid kale ayaa agtayda oo mid saddexaadna waan saa ujeedadu haddii dee naftaydii aan kuba nafaqeeyo ehelkii aan wax ku nafaqeeyo wax weliba idheer oo mid kale ayaa dee maaha mustaqbalka iyo xoolaha taa ka fikrigeed waa wixii uu markaa hayay weeye xaaladan oo wa markaa dhaafsan nafaqadoodii weeye diinaar kalena waan hayaa qaale wuxuu uhi dachu dhig fii sabiili اllaahi wa huwa akhasuhaa ka ugu liita weeye intaas macnaha khasnimadani maaha inaanu ajri iyo hawaab lahayn sababkiisu waa ka weyn ee qur-aankana ilaahay inoogu sheegay fadligiisu intuu gaadhsiisan yahay macnaa marka uu ruuxu waxayo ee uu nafaqo la baxayo ay dhici karto nafaqadii uu qoyskiisa siinayay iyo bal matala ayaa ka mudan weeye ka fadli badnaanaysa nafaqadan waayo waa waajib isaga khaas ku ah cid kale aanu meeshoodii garahayn isaga saaran hadduu ka tagana isaga uu kuba dambaabayo dee dadkaas isaga aan uu yahay munfiqoodna iyagna darar badan iyo tadarur badan baa taa kaba soo gaadhayse ama nafaqadan fii sabiil lahi dee dadkii ama fardu cayn dee intii ay kuba ahayd ama fardu kifaaye guud ahaan baa laga doonayaa loogu yeedhayaa fadligaasna leh hadduu isagu meesha ka baxo dinaarkiisu aan halkaa la gelinna dinaar kale ayaa gelaya isagiina waa tan marka laakiin hadduu dinaarkaa ku bixin waayo ama wixii reerkii masruufi waayo cid kaleo meeshoodii u gelaysaa ma jirto dararkan iyo dhibtan baa imanaysa dadka aan waxba qabsan karayn ee baahan ee ee kii nafaqadoodu saarnaydna wixii kala bakayle ama uu siinba waayey dhib badan baa kasoo gaadhay cid halkiisii u gelaysaana ma jirto markaa tan baa keenaya fadliga ziyaadada ah iyo dee inay ka horeynayso horta wixii haddaanay wada gaadhahayn oo inaad ku bixiso kasoo qaad dariiq khayr la dhisayaaba doontay inaad waxgeliso qoyskiina way u baahan yihiin baahidii qoyska ka horeysa ayay noqonaysa baahidii qoyska ayaa ka horeynaysa waxaan dee maalan dariiqa khayrkee kale bal jihaadba yaynan odhan daaca ee guud ahaan wixii aad ku bixin lahayd haddii laakiin wixii dee iyagii marka nafaqadoodii uu dheer yahay sax duruqdii khayrku markaasay imanaysa ee wixii haddaanu iyagii dheerayn waataynu horeyn usoo marray wabda biman tacuulu cidda nafaqadoodu ku saaran tahay horta ku horreysii ku bilow taas wey wixii markaa dheeraada dee anta absar siduu rasuulkuba yidhi adiga halkaad dhigayso dee og dee meel hagaagsan dhigun weeye oo khayr loo aad dee wax kaga helayso marka cibaaradan dacu fii sabiila khasaaba albaniya uu yidhaahaa intan siyaadadan ayaa dee waxa weeyaan inta kale waa kale dee ninkaasna waa kaa kuba sugan yahay intan un mooye intii kale dee shawaahid bay leedahay waana xadiid macnihiisii ama wuxuu kuba yimi la garanayo axaadiidka kale kuba timi oo bal intan baan la mid ahayn buu leeyahay xadiidka intiisa kale ee muhimku waxa weeyaan un akhasnimadani waa shay dee afcal tafdulka horta baabkiisii maaha oo waxaana inay wax wada xun yihiinee tani ugu sii liiyatee macna xaggii fadliga dee taasaa kaba horeysa wey oo xaggii fadliga way ka duunsantahay waana taa aynu soo marray waxa weeyaan walow iyagu ay siraacsanaayeen dee haddana waxa u mudan wuxuu aydka dinaarka ehelka lagu nafaqaynayo xadiid kalena waaba kan xadaثna mحamed بن يuسف qاl xadaثna سfyاn عan مزاحم بن زفاra عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بل مزاحم ابن الزفر هرب مفلي إن نصو مر محسوسني وأن رير بني الضباء عامري ورير بني عامرنا والليلة كوفنا والدقي barkood baa yidhaahba waa kolkol nin musaaxim ibnu abi musaaxim la yidhaha kutubta qaar kuba yimaado isaga naftiisa un weeye baa la yidhaahay waa nin hiqo oo lagu kalsoon yahay oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kala mida welibana siqaara saxaaba ama mee siqaara taabicin waa la mucaasaroodo saxaabada qaar waa soo gaadhay waanu la kulminun kitaabka muslim riwaayu ku leeyahay sunanta nasaa-ina waa ku leeyahay bukhaarina marka la eego taqriib oo kale calaamo kha iyo ta bay dhigteen khat rabsigaasna kutubta taraajimta markay dhigtaan waxay uga jeedaan waa bukhaari axaadiidiisa mucallaqaadka ah khat hadday idhaahaan waa bukhaari axaadiidiisa mucallaqaadka ah marka waxay ka dhigan tahay bukhaari mucallaq buu kagaba wari arrina way jirtaa kolley xaafid ibnu xajar iyo dadka iyagu kutubtaas dee noocaasa a'imadooda ah oo haddii n ka soo qaado adabulmufradna waxbuu kaga wariyey ama jusulqira'a khalfa alimaam oo kale waraa alimaam oo kale ama dee waxa weeyaan kutu rafculyadayn oo kale bukhaarina saxiixaba yaanu usuushii kagaba warinin ba tacliiq iyo waxaasuu kagaba wariyey saxiixa bukhaari ramsigiisay ku kaaftoomaan xataa mucalaqaadkiisii oo markaa ma soo qaadaan san oo kale adabulmufrad iyo inuu riwaayo ku leeyahy waa kan aan hayno adabulmufrad riwaayo ku leeyahy laakiin kol haddii tacliiqaadku ay jaamicii saxiixa kaba mid yihiin ramsigaasaa ka horeynayo dee isaga kaaftoonka leho taas baa waxa weeyaan oo dee ninkii taqriiban arkaya ee ama daalacanaya ku arko un iyadoo calaamadii tacliiqa in adabulmufrad la soo qaadin waxba ishkaal ma jiro maaha adabulmufrad inaan riwaayo ku lahayne kol hadduu ama saxiixa usuushii yahay ama tacliiqaadkeedii yahay ramsigaasay ku kaaftoomaan ay kaga kaaftoomaan markaa kuwii kale waayo u ka horeeya oo dee waa kitaabkii jaamica saxiixa ayuunbay qaybihiisii tacliiqba ha adee uu kaba mid yahay xagga sufyaankani sufyaan uthawri weeye kolley horena waan usoo maray sheekh bukhaari laba nin oo labadooduba maxamed ibn yuusuf la yidhaah wuxuu ka wariyaa midi waa maxamed ibn yuusuf alfiryaabi midna waa maxamed ibn yuusuf albikandi taas wey markay firyaabi noqoto hadduu sufyaan idlaaqo waa sufyaan uthawri un waana ninkan imika halkaan ku fasira xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala meelo juska koobaad kaba mida iyo isagoo sheegay maxamed ibn yuusuf alfiryaabi inaanu hadduu idlaaqayo thawri muun uu idlaaqo ayaa wuxuu sheegaa bukhaarina caadadiisu inay tahay hadduu maxamed ibn yuusuf idlaaqo ujeeddadu wax muu raacin bikandi muu odhan firyaabi muu odhan waxba ma raacin maxamed ibn yuusuf un buu yihi firyaabi buu ujeedaa waa sida meel walow aada odhan karto haddii male aada loo tatabuco waxyaala way jiraan oo halkuu halkaa ku yihi toban safxa dabadeedba nin idlaaqnaayo maxamed ibn yuusuf ah oo nin kale ka warinaya ibnu musir ayuu yihi waa xaafid ibnu xajar waa toban safxa un dabadeed waa bikandi waxay daabidka uu sheegayna in la yidhaha thawri me waa firyaabiya laakiin taas waxaa keentay ninka sheekha ee cali bnu misri ayuu ninkaasi dee waxa weeyaan bikan firyaabi lamuu kulmay ama firyaabi waxba kama warin ee bikandi baa wax ka wariya mala taas baa keentay inuu haddana dib wax kale ugaba fasire bal muhimku waxa weeyaan waa kalaam uu ku leeyay juska koobaad meel kaba mida xaafid oo ah hadduu bukhaari maxamed ibn yuusuf idlaaqo wuxuu u jeedaa firyaabi ee bikandi uma jeedo de waxaana halkaasun kuba sugan hadduu maxamed ibn yuusuf sufyaan idlaaqo waa firyaabi markaa firyaabi hadduu sufyaan idlaaqo waa sufyaan athawriya sufyaan ibnu cuyeyne maaha wuxuu hi can mujaahidin can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal arbacatu danaaniir arbacatu danaaniira afar diinaar afar diinaar diinaaran acdaytahu weli waa murtade khabarka waa inoo dambeeya meel dambuu dhici doonaa oo waa murtado uun haddaba diinaaran kale waa sida iyo xarakeysan kuwiinana waan eego waa sida xarakeysan walow malaa nuska un daahirku wuxuu ahaa in diinaarun laba yidhaaho laakiin dee malaa acdaytahdaas dambe iyo aduga macmuulha loogaba dhigo haddaba dinaara dinaar acdaytahu aada siisay miskiinan iyo wa dinaara dinaar acdaytahu aada ku bixisay fii raqabatin qoor xoreynteed wa dinaara dinaar anfaqtahu aada ku bixisay fii sabiil llaahi jihaadkii ama fii sabiil llahi iyo daaca haddaan macnihi guud eegno iyo wa dinaara dinaar anfaqtahu aada ku bixisay calaa ahlika ehelkaaga khabarka halkan uu dhacaya afar dinaar dinaaradii baa lasii tafsiiriyey intan dambe waxay tafsiil bay u tahay afartan dinaar midi waxa weeye dinaar aada miskiin siisay midna waa dinaar aada addoon iyo waxyaalahaas dee qeyb kaga qaaatay xoreyntiisa midna waa dinaar daac khayr aada ku bixisay ama jihaad ba aad kuba bixisay midna waa dinaar anfaqtahu calaa ahlik haddaba afartaa dinaar afdaluhaa halkan weeye khabarkii ka ugu fadliga badani alladii anfaqtahu calaa ahlik waa kad ehelkaaga ku nafaqaysay sababta waa nafaqo waajib oo khaasa oo adiga ku saaran oo dee waxa inta aan markaa hore hadalkii aan kusoo celcelinay weeye waxaa intaas uguba fadli badan dinaarkan aad dadkaaga siinayso haddii bal markaa ay dee noqoto waxaad haysaaba dinaar keliya ay ku gudboonaadaanna intan ehelkaagii fii sabiilillaahi addoonba la xoreynayo oo kale miskiin isagii dee waxaa aada horreysiinaysaa oo de ma dhaafinaysid markaas bal hadduu iyagoo baahan uu wixii uu ay u baahnaayeen uu cid kala siiyo iyagina ay baahdaan oo ay halkaa ku gaajoodaan uu ku dambaabaya asim weeye uu ku dambaabaya waa kaa rasuulka ilah yihi wabda biman tacuulu ciddad nafaqaynaysa horta wax siintii ku bilow markaa waxaa ugu fadli badan dinaarkaa ehelkaaga aada ku nafaqaysa baabun yujaru ruuxii waa laga ajri siinayaa fii kulli shayin shay kastaba oo hadday niyadu fiican tahay ixtisaab meeshii jiro hataa luqmati luqmadii yarfacuha u kor yeelaya ilaa fimraati waa arrin dee ajri iyo doon iyo ixtisaab kaba dheer waa luqmad waa in afka marka la geliyo haweenadiisa afkeeda u kor yeelay macnaha maaha nafaqo kale oo uu soo siiyey inta iyadii karisay amasa uu soo iibsaday ay cuni cunaysaba isagaa qaaday markaasuu afka u geliyey qaalibanna taasi waxay dhacdaa waqti la ciyaarayo weeye oo wax daaco ka dheer weeyaan oo xadi shahwaa ku jirto cinda almulaacaba iyo waqtigaa la ciyaarayabay taasi ay imanaysaa xaalada caynkaasa oo kaba dheer niyo khayr kaba dheer niyo daaco kaba dheer oo ay tayo laga yaaba waqti shahwo la gudanayo taasoo kale iyo mulaacaba iyo xadigii naftu ay jirto xataa taa nafteeda haddii ixtisaab jiro ajri baa ruuxii loogaba qoraya dee nafaqadii uu gudanayay bay kaba mid tahay xadaثna abulyamani qaala xadaثna شhucayb can الzuhriyi qaala xadaثanii caamir bn sacdi can sacd bn abi waqaas camr bn sacdna waa taabicigaina sacd bn abi waqaas can sacd bn abi waqaasi anahu ahbarahu sacd bn abi waqaas baa inankiisa caamir u waramo wuxuu anahu caamir baa u waramay anahu e caamir ahbarahu zuhri buu u waramay oo wuxuu ugu waramaya ana nabiya salى اllahu alيه waslm qaala lisacdi caamir ma joogin markii taa lagu lahaa ma soo gaadhin hadday arrintu noqoto isagoon aabihii ka maqlin uu leeyahy laakiin qisadaasaa jirtay e sanadka ma xidhiidhaye laakiin de arrinta aabihii buu ka maqlay aabihii baa u sheegay isaguna markaa waa kan zuhri usii sheegaya rasuulka ilaahay baa sacad ku yidhi inaka sacadow lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqata nafaqo taasoo tabtaqii bihaa xaalaad ku dalbaysa wajallaahi ilaahay wejigiisa iyo radihiisa caza wajal ilaa ujirta biha waa laga ajri siinaya xataa maa tajcalu waxaad yeelayso fii fami imraatik haweeneydaada afkeeda waxaad gelinaysana waa laga ajri siinaya kolle xadiidku waa xadiid dheera rasuulka ilaahayna xajat lwadaac dee sacadoo xanuunsanayo isla waabad dhimanaysa uu yimi oo dee bal maalan markaa waxyaalihii uu rasuulka ilaahay u sheegayay ayay tani kaba mid ahayd oo wixii adigu aada la baxdo laakiin waa tabtaqi biha wajallah waxaad ula jeedaa ilaahay subxaanah watacaala wejigiisii imtihaalkii sharcigiisii iyo dee xukunkiisii uu hoggaansankeed baad ula jeedaa ilaah baa ku faray oo isagaad ugu dhowaatid baad leedahay taas bay niyadu tahay ajri baad kaba helaysaa xataaba noqoto waxyaalaha aad moodo inuu niyo khayr iyo niyo ixtisaab aada ugaba fog yahay oo dee cinda almulaacab oo kale haweeneydiisii wuxuu afkaba uba geliya haba noqotee kol haddii qasadka wajallaahi uu soo galo arrinkii mubaaxa ahaa ee bal xuduudii naf ku tacalluqsanaa sida tan oo kale daaco iyo cibaado isu rogaya qasadkaa saxiixa markaa taaba weeye dee markaa kolley bal waa boorin laysku boorinayo ruuxu in niyadaas waa ixtisaabkii iyo waxyaalaha taas uu laba yimaado o waxyaalaha xataa mubaaxaadkaa ayaa isu rogaya cuntadii la cunaya hadduu ruuxu u cunayo aad daacada ilaahay ugu xoogeysatid wuu seexanaya seexashadii buu dee aad cajsigu hakaaga tago aada ku nashaadeo hagaag adoo nashiid ah daacadii usoo kacdiyo taas buu leeyahay wuxuu cabiyuu laba yimi wuxuu waxay isu rogayaan daacadii kulankii uu haweeneydiisa la kulmayay haddaanu shahwo gudashadeed kaba dhigan ee uu idhaaho bal icfaafkii naftiisa iyada icfaafkeedii walad saalixa ilaahay aydin siiya niyadaas ay soo gasho ajri buu wuxuu noqonaya waa daacuu isu rogayaa shaygii mubaaxa ahaa ayaa niyadan fiican ixtisaabkan daaca iskula bedelaya ruuxna markaa dee kolley khayrkii baa u badnaanaya hadduu niyadiisii fiicneeyo sababto waxyaala badan oo iska mubaaxoon marka horeba ajri ku jirin ayaa dee waa waa meelaha lagu kala tagee ayaa ruuxna waa la yimi wax ajri uu ka helay ma jirto ruuxna waxaa laga yaabaa intaasoo niyo mutacadida ayaabuu laba niyoodo mid kastaba ajri gaara uu kaba helo dee ay dhici karto inuu camal weyn uba noqdo ruuxna aanu waxba uba noqono waa ixtisaabkan iyo niyada khayrkee la niyeysan yahay iyo taasoo kale waa waxyaalo camalkii mubaaxaabaabay daaco u bedelayaan oo ajrigii ayaa badnaanaya baabu ducaa idaa baqiya ululail kale kitaabka tartiibtiiste kolkol baad soodhanaysaa malaa axaadiia qaarkood halkoodii maaha waa ti aynu muddo kusoo jirnay ducooyinka iyo taasoo kale iyo baabka waxaad moodeysa malaa inuu munaasibba ah halkii ducooyinka inuu raaco xaggii ducooyinka inuu raaco waayo imanka nafaqaad baan kuba jirnaa waxaa inoo horeeyeyba xanti iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa haddana abwaab xanti iyo ku tacalluqsan adiguba ama mustafiyaadkeediiba imika xadiidkana ka dambayn doono ama baabkan kaba dambayn doono adigu tartiibta dee kolkol sidaad odhan lahayd malaa sidaas ansabahayd oo axaadiian in ku tacalluqsan ama mustafiyaadkii kiibadaba haba noqoteen inay kuwan kiibada istiraacaan oo kale nafaqadu dee waatan oo dhowr baabo imika abwaab ama kuw soo isu keenya raaciyey israaci halkan xadiidkana inuu halkii ducada tagaano malaa way habboonaan lahayd waa wax lays odhan karo de xadaثna ismaaعiil qala xadaثanii malik عan ibn شihaab عan abi cabdالlahi اlأgar عan abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala abu cabdالlahi اlأgar magaciisa salmaan baa la yidhaah salmaan waa nin reer juhayna mawaalidoodii kaba mida asalkiisa horena waa reer asbihaan waa nin hiqa ah oo taabiciintii dhexe raggoodii waaweynaa kaba mid ah min kibaar athaalitha kollay kutubta lixda ana riwaayo waa ku wada leeyahay abu cabdillaahi alaqar nin baa jira kale oo alaqar un laba yidhaah alaqar malaa magaciisana kollay kunyadiisu baaban ogno abu muslim alaqar baa la yidhaahaa waa nin isaga la dabaqa ah isaga ayuu la dabaqa yahay weliba arrinta jirta xadiidka naftiisa abu hurayre isna waa ka wariyay sida muslim kuba sugan muslim bay ku sugayen labadooda iyago xadiidka dee isagoo isna warinayo abu hurayre kaba warinayo laakiin kaasi waa dee bal laqabki alaqar kan salmaan baan nidhi kaa abu muslim unbaa kunyadiisaasunbay tahay kana waa abu cabdillaahi kaa magaciisunbaabu mala uba kunyo ah marka alaqar oo waa abu muslim waana muslimna waxuu ka wariyaayo xadiidka naftiisaabuu ka wariyay isagoo abu hurayre kaba warinaye bal muhimkuna kan aan haynaa waa salmaan abu cabdillaahina waa tan kunyadu inoo tahay magaciisana salmaan baa la idhaa waana nin hiqa kalena waa hiqowna can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala yanzilu wuu degayaaoo soo dhaadhacayaa rabbunaa rabbigeen tabaaraka watacaala fi kuli leylati habeen kastaba ila samaai dunyaa addunyada samada addunya waa nuzuulan yaliiqu bijalaalihi wey waa degid xaqiiqo ah oo isaga jalaalkiisa u laayiq ah say tahay kayfiyadaas iyada taa ma garan karno nusuulkii aan naqaanay meel sare intaa dee sayn kuba naqaano makhluuqi inaguba isku naqaano ma kaasoo kala taasna maaho laysa kamilihi shay uno arrinku waxa weeyaanu rasuul ilaahay wixii uu isagu isu sugay ama uu isku sifeeyey ama rasuulkiisa kuba sifeeyey ee inoo sugnaaday xagga rasuulka waan u sugaynaa laakiin isbaatkaasi lama jiro tashbiih iyo tamhiil iyo kayfiya in loo yeela laysa ka mili shay dee isbaatkaasna mana aha dee waxaan wax kale ku awilo nilaamiyatan loogama jeeda macno kale uu leeyahayoo dee bal ta'wiil iyo waxyaalaha caynkaasa marka waxaan leenahay nusuulkani waa nusuulka waa ficil imika halkan waa sifo ficil waa ficil ilaahay leeyahay oo isaga dee waxa weeyaan samcigiisi iyo basarkiisi iyo sifaadkii kale aan sugayna inbuu la mid noqonaya kayfiya cid u yeeli kartaa dee hadday tiraa kayfiya loo yeelayaa ruux mushabaha weeyo ayuu noqonaya ilaahay khalqigiisii ku shabahay dee hadduu yidhaha mee wax kalena dee ilaahay isaga cid iska taqaana oo dee isaga daatadiisa iyo dee uu sifaadkiisa kaba yaqaanaa ma jirto marka dabadiina dee rasuulka ilaahay cid ka taqaana ilaahay ugu aqoon badana ma jirto waa kan rasuulka ilaahay kuba sifeeye markaa muhimku ilaahay waan sugaynaa nusuulkan waana nusuulan yaliiqu bijalaalih ama kayfiye ahaana amaha kayfiyo kayfiyadiisiina dee waxaan gaari karno ogaan karno maaha taas waxala wixii dihnigeena kusoo dhacayay kayfiya taase tashbiih bay u ekaanaysaayo iyada taama noqonayso waxaan leenahay nusuulan yaliiqu bijalaalih xiina yabqa marka uu haro thuluthu leyli habeenka thuluskii alaakir waa habeenka marka saddex meelood loo qaybiya meeshiisa dambe bal hadduu habeenku isleeg yahay iyo maalintu ay labaiyo toban saacadood yihiin thulutku labadu ka bilaabmayaa weeye kolkol dee waa ka horeyn karaa markuu habeenku intaa ka yaryahay kolkol hadduu habeenku intaa adugaba bato waa dhici karta waa ka dambeyn karaa bal waa habeenka thulutkiisa dambe markuu haro fa yaquulu ilaah baa wuxuu odhanayaa man yadcuunii yaa imbaryaya fa astajiiba lahu aan isaga aqbaloon ducadii a iyo wixii weydiisanayey waa wax alla wixii dee uu ku ducaysanayeen ismi iyo qadiicaturaxim iyo istici waxyaalihii dee mawaanicda aynu soo marray aanay kuba sugnayn anu aqbala man yas'alunii yaa iweydiisanaya dee waa su-aal khaasoo facudiyahu waa wax gaaruu dalbayo aan siiya oo su-aashii wax maalbay noqon waxyaalay noqon ducadii dee dembi dhaaf baabay tegi waxyaalo kala duwan bay bal matalan dhib isaga laga fayday tegi ruux xanuunsanayo loo shaafiyey tegi waa waxyaalo bal matalan taas oo kale cilmi la siiyey tegi bal marka ayn man yasalunii faacdiyahu man yastakfirunii yaa dembi dhaafi weydiisanaya oo faakfira lahu aan u dembi dhaafa anaa kollay ilaah inta waa uu ka baryayo ilaahay subxaana wa tacaala nidihiisan iyo qowlkiisanna waa soconaya waana waqtigaas in dee dadka badankoodu ay hurdaan hurdadii la macaansanayo ee la qaafiliyo had iyo goor waqtigaa kaflada ee laga qaafiliyey daacada cidda iyagu kacda ee ilaahay daacadiisii u kacdae kaflada dee iska tuurta iskama fogeysa way ka ajri badantahay ta kaleo xataa ruux hadduu dad kaafiliina dhexdooda intuu joogo isagu inta ilaahay xusayo oo kale ilaahay xusayo waa ka ajri badan iyo kii dad daakiriina oo ilaahay xusayo dhex joogay laysu wada kaalmeynaya laysku wada dayanayay kaa kaafiliin ku dhex jira waa ka ajri banaanaya waqtigan aada iyo aada loo hurdo ee dadku ay hurdadii macaansanayaan cid daaca u kacdaa yartahay ruuxa kacay ilaahay baryaya ama salaad markaa tukada ama yaanu tukaninba waayo xadiidku taa kuma qaydna dee salaaduna way sii ahamsanaanaysaa hadduu dee qab waxa weeyaan bacda salaad ama salaad dhexdeed laba yimaadee waxa weeyaan way ka mudan tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala waa aqbalayaayo bal markaa ta iyada inooguba sugan oo waqtiyada caynkaas ee dee khayrka badan le horta habeenkaa gelinkiisa dambe habeenka intiisa kale inuu ka mudan yahay haddii dee ducadii iyo istikfaartii ugaba sii mudan yahay iyo boorintaa layskuba boorinayo xase waqtiyada caynkaasa ruuxu inuu kaba faa'iideysto markaa dee waxaa kaca ka dhalanaya inuu kaco kol hadduu kacana waxaa la arkaa inuu weysaysto dee daacadii waxyaale laba yimaado way salaad tukado dee baryadina laba yimaado khayr badan oo kala duwan uu laba yimaadee bal adugu waa waqtigan iyo waxa weeyaan xasin laysku boorinayo in waqtigaa laga faa'iidaysto ilaahay baryadiisana la badiyo weliba muwaadintii ijaabaday koni kaba mid tahay tani kaba mid tahay ama kuwoodii ahamsana ay tahaybe ruuxuu bal matalan aan waqtigaa laga qaafil noqon man yadcuunii faastajiiba lahu man yasalunii faacdiyahu man yastakfirunii faakfira lahu baabu qowl rajuli halkan dib waxaynooguma bilaabmaya axaadiid kolley aan odhan karno oo mustasnayaadkii kiibada oo kale laakiin waa xadiid dheer waxaa la arkaa dadka saaka malaa dad baa islahaa waaba dee iska awalu muxarabo waa maalintaa la wada fadhiyo aan imane casharka halkaan ku daynaa wallah subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna walaa tuinna